ducooyinka la akriyo salliga nebiga kadib iyo salaamo naqsiga ka hor waxaa la akriyaa ducooyin fara badan waxaa ka mida ducaadatan allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wamin cadaabi jahannam wamin fitnati almaxyaa walmamaat wamin shari fitnati almasiix dajaal ilaahayow waxaan kaa magangelayaa cadaabka qabriga waxaan kaloo kaa magangelayaa cadaabka jahanama waxaan kaloo kaa magangelayaa fitnada nolosha iyo geerida waxaan kaloo kaa magangelayaa sharka iyo fitnada masiixi dajaal taasi waa mid ducada kale soo aroortay waxaa ka mida allahuma inii dalamtu nafsii dulman katiira walaa yakfiru dunuuba ilaa ant faغfir lii makfirata min cindik warxamnii inaka anta algafuur raxiim eebow naftayda ayaan ku gardarooday oo aan dulmiyey gardarro weyn ayaan ku gardarooday dembigana ma dhaafo cidaan adiga ahayn eebow ii dembi dhaaf iina naxariiso adigu waxaa tahay ku dembi dhaaf badan oo naxariis badane waay allahuma kfir lii maa qadamtu wamaa akhartu wamaa asrartu wamaa aclantu wamaa asraftu wamaa anta aclamu bihi minii anta almuqadim waanta almu'akhiru laa ilaaha ilaa ant eebow ii dembi dhaaf wixii aan hormarsaday ee dembi ah iyo wixii aan dibdhigtay iyo waxaan qarsaday oo dembi ah iyo waxaan muujistay oo dembi ah iyo waxaan ku xadgudbay iyo waxaad adigu igu og tahay oo dembi ah eebow waxaasoo dhan ii dembi dhaaf adiga ayaa wax adiga ayaa ah wax horumariya dibna wax u dhiga ilaah kale oo xaq lagu caabudaana ma jiro oo aan adiga ahayn marka ducadaas oo dembi dhaafka ah na waa way soo aroortay waa la akhrisanaya insha allahu tacaala sidoo kale dacooyinka la akhristo waxaa ka mid a ducada allahuma acinnii calaa dikrik wa shukrik wa xusni cibaadatik eebow igu kaalmee dikrigaaga inaan ku xuso adiga igu kaalmee iyo inaan ku mahadnaqo iyo inaan cibaadadaada wanaajiyo wallahu aclam